بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسين وحو كبلابنيا آية كنتن يسقالات من سورة المائدة قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa nebiyulaahi maxamedow yaa ahla alkitaab kuwa ahlu kitaabkaayow hal tanqimuuna ma qoonsanaysaan oo ma dagaalaysaan oo ma ceebaynaysaan minnaa annaga xaggayaga ma nagu ceebaynaysaan oo ma nagu inkiraysaan ilaa an aamannaa inaan rumaynay mooyaane billaahi ilaahay iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey ilaynaha annaga xagga yaga iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey min qablu horay wax aad nugu duraysaan nugu ceebaynaysaan nugu qoomaysaan ma way jiraan ilaa oo keliya inaan ilaahay rumaynay wixiina loo soo dejiyey rumaynay wixii hortaya la soo dejiyey oo waxyi ahaana inaan rumaynay mooyaane intaa waxaan ahayn oo aad nugu dagaalaysaan ma way jidhah iyo wa anna akarakum badankiin faasiquuna inuu yahayoo aan idinka aaminsannahay yaa inaa faasiqiintihiin waxay ka dhigan tahay waictiqaadu kowni akarikum badankiin ahaanshahooda aan aaminsannahay inay faasiqiina yihiin kuwa faasiqiina mabda'aas iyo caqiidada aan aaminsannahay iyo inaa intaa rumayna ilaahay iyo waxyiguu soo dejiyey waxaan ahayn oo aad nugu qoomaysaan oo aad noo haysaan oo nagu ceebaynaysaan ma wey jidhaa macnaha weeyaan hadda waxay ka dhigan tahay taasina ceeb maaha waxaa la yidhaahdaa taakiidu lmadxi bimaa yushbihu damma ammaantiibaa waxaa lagu adkaynayaa wax cay shabaha cayna maaha waana bilcagsa arrintu marka inaan ilaahay rumayno wixii naloo soo dejiyey iyo wixii ka horre soo dejiyey aan rumayno inaan idinka aaminsannahay badankiinu inaad faasiqiin tihiin taasina haddee wax laysku ceebeeya ma waaba sida jidha weeyaan qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam hal unabbi'ukum ma idiin warramaa bisharrin mid ka shar badan min daalika midkaas ma idiin warramaayo ma idiin khabraa shay ka shar badan midkaad nugu ceebaynaysaan oo hadda midka lagu ceebaynaya ma shar buu leeyahay maya waa iyagu siday aaminsan yihiin iyaga zacmigooda iyo aaminaadooda wey kaa mid ka shar badan ma idiin sheegaa mahuubatan xagga hawaabsiinta xagga abaalmarinta bay ka dhigan tahay cindallaahi ka shar badan mahuubatan min jihati hawaabin cindallaahi ilaahay agtiisa waa hawaabkaasna hadda waxa weeye hawaabkii abaalmarinta oo ma garanaysaa waxa weeyaan baa looga jeedaa hawaabkii ajarsiinta ahaa maaha waa weeyaan kii abaalmarintaha wey mahuubatan min jihati hawaabsiin idinka shar badan yaa cindallaahi ilaahay agtiisa kaama idin sheega waxaa weeya meeshii hawaabka waxaa la dhigay meeshii ciqaabka waxaa la dhigay hawaab waa tahkuman iyagaa lagu jeesjeesaya ee meesha ajir ma yaalo waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi fabashirhum bicadaabin aliim cadaab aliim ugu bishaaree meesha bishaara ma taal kaama idin sheega man weeyaan waxay ka dhigan tahay huwa kaasi man wey lacanahu allahu ilaahay uu lacnaday oo waqadiba calayhi ilaahay dushiisa u carooday oo wajacala ilaahay uu yeelay minhum iyaga xaggooda alqiradata daayiro iyo walkhanaasiira doofaara ilahay ka dhiga la masakhay qiradatan wakhanaasiira loo masakhay dhallinyaradoodi iyo raggooda odayaashahaba oo wacabada waman weeye cabada caabuday adaaquuta sanamka caabud wacabada daaquut waman weeye ya cabada caabuday addaaquuta caabuday macnaha wajacala minhum ilaahay ka yeelay man cabada shayaana daaquutku waa shayaan iyo sanamka iyo wax kasta oo waxa weeyaan ilahay sukadii la caabuday ulaa'ika kuwaas tilmaamahaas xunxun leh sharun iyagaa shar badan makaana min jihati makaan wa adallu iyagaa dhumitaan badan can sawaa'i sabiili waddada toosan xaggeeda iyagaa ka dhumitaan badan macnaha weeyaan kuwa tilmaamaha xunxun oo la soo sheegay leh iyagaa sharun makaana ulaa'ika kuwaasi sharun iyagaa shar badan makaanan min jihati makaan weeyaan wa adallu iyagaa dhumsanaan badan can sawaa'i sabiil waxay ka dhigantaha kuwa ahlu kitaabka ah oo diinka iyaga durayo diinkanagu waa tawxiidka ilaahay iyo ilaahay cibaadada lagu keli yeelo waxa weeyaan idinkaa macnaha dhumay idinkaa waddadii xaqa ahayd ka bayri weeyaan waa la yidhi ayadda ama ka soo degtay muslimiintu waxay dhaheen yaa ikhwata alqiradati waalkhanaasiir daayarada iyo doofarada walaalahoodiiyo gaaladii bay gudhi yeedheen markaasay madaxa hoosu laalaadeen ilaa wax la fadeexadeeyey markaasaa shaacirku isagii lahaa falacnat ullaahi cala alyahuudi ina alyahuuda ikhwat lquruudi ya daayirada walaalahood qaala tacaala ilahi wuxuu waidaa jaa'uukum markay idiin yimaadaan kuwaa munaafiqiinta oo islaamnimo ay daahiriyaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waa rumayn islaamnimo ay daahirinayaan walxaal bay saa dhahayaan aamanaada dhahayaan waqad dahaluu walxaal qad dakhaluu ay la soo galeen bilkufri gaalnimo markay idiin imaanayeen walxaal hum iyaguna wahum walxaal hum iyagu qad kharajuu ayna la bixeen bihi gaalnimo gaalnimayna markay soo galayeen la soo galeen markay baxayeenna gaalnimay la bixeen iyagoo sidaasa laba jeeraalaba gaalo ahaa labadii marba bay waxay dhahayaan aamana aamanaa bay dhahayaan alaalaynaya walxaalhum qad dahaluu bilkufri wahum qad kharajuu bih xaalay gaalnimo la soo galeen xaalay gaalnimona la bixeen iyagoo gaalaabay soo galeen iyagoo gaalaabay bixeen wallaahu ilaahayna aclamu midka ogaal badan weeye bimaa kii kaanuu ay ahaaneen bimaa baa ilaahay ku ogaal badan yahay kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna kuwa qarinaya maxay qarin jireen munaafiqiintu kufrigooda iyo munaafiqnimadooda qarin jiray marka waa waciid daran ilaahay baa ku ogaal badan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wataraa waxaad arkaysaa kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mida yahuudda yusaaricuuna iyagoo u degdegaya bimacnaa yaqacuunay ka dhigeen iyagoo ku dhacaya fil ismi dembi iyo welcudwaani collayd iyagoo ku dhacaya taas baa arkaysaa iyagoo ku daadanaya fil ismi iyo welcudwaani iyo waaklihim cunidooda assuxta xaaraanta ay cunayaan iyagoo saa ugu daadanaya labisa waxaa baas lahaaday baa ilaahay yidhi maabaa baas lahaaday labisa waxaa baasle ma maagaasoo kaanu ay ahayn ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala labisa waxaa baas leh maa min jihati shay na waa la dhihi karaa waa tamiis ama macnaha faacilkii looga dhigo labisa ma maagaasoo kaanu ay ahaan jireen yacmaluun kuwa camal waxay ka dhigan tahay waxaa ba'as leh acmaashooda qabiixada ee xunxun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lowlaa yanhaahum maxaysan uga reebin iyaga alrabbaaniyuuna kuwii rabbi loo nisbeeyey iyo walaxbaaru kuwii caalimiintaha ee culimmada ahaa maxaysan uga nahyin can qowlihim oraahdooda ay dhahayeen alima dembiga iyo waaklihim cunidooda ay cunayeen assuxta xaaraanta waxa weeye waa taxdiid lowlaa yanhaahum rabbaay alla may ka nahiyaan maxaysan uga nahyin hadday ka nahyin lahaayeen kuwa rabbaaniyiintaah ee zaahiriintaah iyo kuwa axbaartaah can qowlihim ku tiraabidooda ku hadlayeen alima iyo waaklihim cunidooda assuxta xaaraantay cunayeen labisa waxaa baas lahaaday maabaa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwa sanceeya bisa saniicuhum wey sancadoodaa baasle weeyaan waxaa la yidhi aayaddan ibn cabaas wuxuu yidhi ashaddu aayatin maa fi lqur'aani aayatun ashadda tawbiiqa aayad yaa ka canaan daran ama ka culus akhwaf aaya aayadda ugu cabsida badan wey laakiin waa cidma culamada cala alculamaai aayadda ugu daran qur-aanka culimmada cabsigelin iyo baqdingelin waa aayaddan baa layidhi maxaa yeelay waxaa la yidhi war maxaa ku dhacay war dadka xumaanta samaynaya alla maxaysan uga celin kuwa rabbi loo nisbeeyey iyo kuwa caalimiinta ee culimmada xumada ay ku hadlayeen iyo xaaraanta ay cunayeen maxaysan uga reebinin labisa maa kaanuu yasnacuun baa layidhi markaas aayaddu marka waxa weeyaan canaan daranba culimmada iyo cubbaadda kuwa cibaadaysaba ugu sugan hadday ka aamusaan inay nahiyaan oo reebaan macaasida ilaahay cisyaanka la caasinayo haddii la reebi waayo saasaa dhacays tanaa u taalla baa lagu leeyahy ibnu maarig baa yidhi baa layidhi wahal afsada diina ila almuluku diintaba ma wax kalea fasahaadiyey ilaa boqorrada dadka madaxda mooyaane waa axbaaru suu'in iyo culimmo xun iyo warhubaanuha kuwa iska zaahidiinoo iyaguna aan diinta u qiiroonayn diintuba waxay la laalaado oo macnaha waxa weeyaan la hirgeli laadahay waa madax xun oo aan dan ka lahayn iyo culimmo xun ya iyo kuwa zaahidiinoo iyaguna aan kala jeclayn xumida iyo macaasida iyo waxaas aan nahyinaynin waqaalat ilyahuud kuwii yahuud la dhihi jira waxay dhaheen yadullaahi ilaahay yadiisu maqluulatun waa mid xidhan waxa weeye intay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray baa iyagoo aad hanti badan iyo xoolo badan u haysta baa waxaa la yidhi war nebiga rumeeya oo waa rumayn waayeen calayhi salaatu wasalaam markay rumayn waayeen baa waxaa dib gadaal kaga dhacay xoolihii baa dhaafay waa cayroobeen waa faqiiroobeen markaasee waxay dhaheen yadullaahi maqluulatu ilaahay yadiisu waa mid aan waxba ka soo dhibcayn waa mid saa u xidhan waa mid jeebaysanoo xidhan wax uu noo dhiibaya ma leh waxaan hayna ma leh bal arag waxaan ku sugannay le cayr baanna ilaahay waba waxba ma noo dhiibayaba waa hadalxumadooda waxay u jeedaan ma taqaanaa yaddaas gacan caadiya ugama jeedaan waxay leeyihiin ilaahay waa bakhiil bay uga jeedaan dabariga saasuu leeyahy ibnu jariir dabari arsaaqdii buu addoommadiisa ku cidhiidhi markaas waa sida dadku dhahaanoo hebel gacantiisu macnaha qoortay ku xidhan tahay weeye gacantiisu waa laabanta waxba kama yimaadaan oo kale yadullaahi maqluulatun bed iyagu soo gacan ma soo qaadin marka ilaahay wuxuu yidhi qullat waa la xidha aydiihim gacanahooda waa ducaaw calayh qullat waqla xiraa aydiihim gacanhooda yaa la qabtaa iyagaa gacanhooda laaban yihiin yaa iyagaa bukhli iyo xumi oo dhan ku sifoobay wa lucinuu waana la lacnada bimaa qaaluu waxay dhaheen darti baa loo lacnaday bisababi maa qaalu wey qullat aydiihim waq gacanahooda la xiro oo walucinuu la lacnado bimaa qaaluu waxay dhaheen darteed taasna waa dhihi ka dha bal iskaba dhaafe siday sheegeen ay leeyihiin ilaahay yadiisu waa maqluule iyagu yad keliya bay cabireene bal iskaba dhaafe yadaahu ilaahay yadaahu mabsuudataani weye laba la fidiyey yadaahu labadaa yad waa maxay mabsuudataani kuwa la fidiyey weye yunfiqu ilaahay waana bixinayaa kayfa yashaa'u si allaale sidau doono ayaa ilaahay u bixinaya dee ilaahay siduu samci iyo basar iyo u leeyahay bes tanna waa tilmaan kale bes yadda ilaahay ha ahaatee waa bilaa kayfin walaa tashbiihin waa sidaas weeye iyo sidaa weeye adugu yad waxaa u taqaanaa khalqiga ay gacnahooda iyo waxaas markaa taas waa middaa yaddaa jaarixada ilaahay waa ka nasahan yahay subxana wa tacala wax shaqaana kuma laha midda kale maadaama ay iyagu u socdaan bakhaylnimo ee ilaahay rabaan inay ku tilmaamaan waxaa loogu sheegayaa waxay wax ku garanayaan deeqsinimada qofka ugu deeqda badan waa qofka la yidhahdo hebel labada gacnoodba waxbuu ku baxshaa labada gacnoodba waxbuu ku baxshaa markaasaa waxaa la yidhi bal yadaahu mabsuudataani marka culimmada aan iyagu awilaynin waxay leeyihiin yaddaasi waa tilmaan ilaahay leeyahay ilaahay isagaa og inagu ma garanayno khalqigisana meelna kama shabaho sidaa weeyaan marmar waxaa la isticmaalaa yadoo aadba gacanba uga jeedin waxaa la dhahaysaa hebel waa nin gacan weyn loogama jeedo dadkoo ka gacan weyn hebel baan gacan ka helna ma gacan buu kuu soo dhiibi mada hebel baa gacan naga soo gaadhay hebel baa gacan noo fidiyey haa hebel baan gacan ka helna hebel waxa weeyaan war gacanta isii waxaasoo dhan gacantaa caadiga ayo saa loo soo taagay loogama jeedo hadday sida kale loo wado hebel baan gacan ka weyn haa gacan baan ka weyn kaa taageeraya kaalmaan ka weyne wey bal yadaahu mabsuudataani adu waxaa kaga badbaadaysaa tilmaantaa ilaahay sidaa weeyaan culimmada mu'awiliintaado awilayana dee waa iyagu intaasoo waxay macno munaasaba bay ku awilayaan bal yadaahu mabsuudataan yunfiqu ilaahay waan bixiyaa kayfa yashaa si allah lasoo doono walayaziidanna ziyaadiyeen oo ziyaadiyeen u ziyaadiyeen oo u ziyaadiyeen kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mid ah maakii u ziyaadiyeen unsila la soo dejiyey ilayka adiga nebi allahu lagugu soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisna lagaaga soo dejiyey u ziyaadiyeenoo u ziyaadiyeen iyaga duqyaanan qooq iyo kufran gaalnimo walayasiidanna ziyaadiyeen oo ziyaadiyeen kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mid ah maakii u ziyaadiyeen unsila ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisna lagaaga soo dejiyey duqyaanan u ziyaadiyeen qooq iyo kufran gaalnimo walayaziidanna kaiiran minhum aayad horaan ka badna miya walcunuu bimaa qaaluu bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaau walayaziidanna soo kuma xigto yunfiqu kayfa yashaa wey ilaahay si allaala sow doono buu u bixinayaa wey ciddou doono u waasicinaya arsaaqda ciddou doono ku ciriiriyaya walayaziidanna ziyaadiyeen oo ziyaadiyeen kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mid ah maakii u ziyaadiyeen unsila la soo dejiyey ilayka xaggaada min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey duqyaanan wa kufraa waxayba ka sii qaadayaan gaalnimo iyo qooq bay ka sii qaadayaan madax adayg bay ka sii qaadayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalqaynaa waxaan tuurnay oo ridnay baynahum dhexdooda alcadaawata cadaawad cadownimo collaytan iyo walbaqdaaa nicitaan ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamada ilaa maalinka qiyaamada baa dhexdooda waxaa ka dhaxaysa cadaawad iyo baqda markaa dad midaysan maaha qalbigoodu waa dad uu kala tegsan yahay laa yazaaluuna mutabaaqidiin mutacaadiin ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamada kullamaa awqaduu markal kullamaa markastuu awqaduu ay huriyaan naaran naar baa laga cabira lil xarbi dagaal markay dab naar u huriyaanba adfaaha allaahu ilaahay baa baktiinaaya fitanta iyo naarta iyo balaayada ay huriyeen ilaahay baa deminaya mar allaana markay damcaan nabiga inay dagaal ku qaadaanba adfaaha allah ilaahay baa baktiinaya imisaa damcaday nebiga inay dilaan calayhi salaatu wasalaam oo markay arkeen nebiga hadalkiisa iyo dhaqan wanaaggiisa iyo cajaa'ibtiisa nebigii raacay oo rumeeyey wayascuuna way soconayaan fil ardi ardada dhexdeeda fasaada waxay ardada dhexdeeda aad ugu dadaalayaan fasaad fasaadku waa maxay fitan inay ka sameeyaan dadka muslimiinta dhexdooda mar kasta daa'iman yascauna filifsaadi fil ard dhulka inay fasaadiyaan bay u taagan yihiin wallaahu ilaahina laa yuxibu ma jecla almufsidiin kuwa mufsidiinta ah waxay ka dhigan tahay man kaanat haadihi sifatu qofka tilmaantiisu yaa ifsaadka tahay mufsidka ah ilaahay ma jeclo subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow anna ahlalkitaabi kuwa ahlukitaabkaa aamanuu hadday rumayn lahaayeen wattaqow allana ka yaabi lahaayeen ahlukitaab waa yahuud iyo nasaaro ilaahay iyo rasuulkiisa hadday rumayn lahaayeen xaqal iimaan iimaan dhaba wattaqow maxaarimta iyo xaaraamta ka dhowrsan lahaayeen lakafarnaa waxaanu tirtiri lahayn canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim xumaan yaalkoodii ayaanu tirtiri lahayn dembiyaashii ay gurubsadeen ayaanu ka saamixi lahayn walaa adkhalnaahum waxaanu gelin lahayn jannaati naciimi naciima jannadeedana waa gelin lahayn jannaat naciim taasna ilahay wuxuu yidhi waa gelin lahayn taasaan ku abaalmarin lahay walaa adkhalnaahum jannaati naciim walow annahum iyagu aqaamu ay oogi lahaayeen altawraata kitaabkii towraad la dhihi jiray iyo walinjiila kitaabkii injiil la dhihi jiray iyo wamaakii hadday oogi lahaayeen unsila la soo dejiyey ilayhim iyaga xaggooda loo soo dejiyey min rabbihim rabbi xaggiina looga soo dejiyey oo waa kii aad dee waa towraad iyo injiil lafteedaba haa ama maahee towraad iyo injiil iyo wixii kaloo loo soo dejiyo xag rabbi laga keenayoo kitaabkan qur-aanka ah ee cadiimka ah ee nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam hadday oogi lahaayeen oo ku camalfali lahaayeen oo rumayn lahaayeen laakaluu waa cuni lahaayeen min fowqihim xaggooda saray ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoosoodana waa ka cuni lahaayeen ilaahaybaa u waasicin lahaa ilaahaybaa wuxuu u waasicin lahaa arsaaqda la akaluu min fowqihim wa min taxti arjulihim intaas bay ka cuni lahaayeen khayraad baa samaawaadka iyo ardooyinkaba laga siin lahaa minhum iyaga xaggooda waxaa ka mid ahaaday baa ilaahay leeyahay ummatun ummad ayaa ka mid ahaatay ummadaas oo muqtasidatun dhexdhexaada muctadilah minhum ummatun muqtasida waxaa ka mid ah ummad muctadilaah nimankan iyaga ah ahlu kitaabka ah qola waxaa ku jira dhexdhexaada oo mustaqiimaa oo kuwa xadgudubka samaynaya ee gabodfalka midna aan ahayn oo waa kuwe waa kuwii nebiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam kitaabkii horena waa rumeeyeen kitaabkeennana waa rumeeyeen cabdulaahi binu salaam baa tusaale lagugu soo qabanaya ninkii najaashi la dhihi jiray oo xabashida haysay baa kuugu xiga salmaan alfarisi oo isna xaggaa ka yimid kale baa ka mida minhum ummatu muqtasida wa kaiirun in badan oo minhum iyaga ka mida saa'a waxaa xumaaday maabaa xumaaday maagaasoo yacmaluuna ay camalfalahayaan waxa weeyaan dee minhum ummatu muqtasidatun waa koox yar weeyaan laakiin kuwa badan wa kaiirun minhum weeyaan saa'a waxaa xumaaday maa yacmaluun waxa ay camal falayaan ayaa xumaaday waa la leeyahay dadkii ridoobay xilliga abubakar iyo xilliyadii ka dambeeyey yaa kulligood waa laga guulaystay markii lala dagaalamay waxaa jiray nin la dhihi jiray musaylimat lkadaab xilliga abubakar sidiiq ayaa la dilay waxaa dilay ninkii waxshi ahaa oo markii hore isagoo aan iimaan lahayn buu wuxuu dilay xamse binu cabdilmualib kabacdina waa isagii soo islaamadoo wuxuu dilay ninkan kaleoo nebinimada sheegtay musaylimatulkadaab baa warqad soo qoro wuxuu yidhi warqadaani waxay ka socotaa musaylimay ka socotaa kow waxay u socotaa rasuulkii ilaahay oo muxameda dhulkan ilaahay waa inoo kala bar buu yidhi adiguna hal intaanaan rasuul ka noqonayaa aduguna intaa rasuul ka noqo dowladdu waa ballaaran tahay ina ku filan adna xagga ka tali adna xaggaan ka talinaya ninkaas waxaa dilay waxshi baa dilay markii dambe nebigu warqad buu usoo diray wuxuu yidhi ina alarda lilaahi yuuriuha man yashaa dhulkaa ilaahay baa iskale ciddow doonau dhaxal siinaya rasuulnimaduna hadde maba ahaba wax maarata ciddii ilaahay u garta baa iskaleh waaye waagii dambe waxshi wuxuu dhihi jiray dadka ninkii u fiicnaana waa dilay anoo jaahili ku sugan waa xamse ninkii u shar badnaana waa dilay waa musaylimat lkadaab ninkii la dhihi jiray markaas taan dambaan waxaan rajaynayaa ilaahay inoo ii dhaafo dee ilaahay baaba waa u dhaafayba subxaanahu wa tacaala taasina wata sidaas baa lagu tilmaamay dagaal culus oo dhacay baa lagu dilay ninkaas isaga iyo qolo dhan oo qabiiliisa reer banu xaniif buu rasuulnimadii in badan inta ku taageedha been tahay oo bay maaragtay dheheen kanaan qaarkoodna waxay dheheen waa ognahay muxamed reer mudar inuu rasuulka xaqaa yahay laakiin midka annaga na xiga oo aan ognahay inuu been sheegayo baan iska taageeraynaa maadaama annaga unaga dhashay oo siirada ayaa ugu tegaysaan insha allah darsigana intaas ku olyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab